beeraleyda ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa loogu baaqay inay ka hortagaan cayayaanka iyo cudurrada dhibaateeya dalagga yaanyada kuwaasi oo saameyn ku yeeshay wax soo saarkooda dadka aqoonta u leh beeraha ayaa tilmaamay in cayayaanadan ay keenayaan cudurro ay sababi karaan in waxyeello ay gaaraan midhaha yaanyada taasi oo ay ka dhalanayso khasaare dhaqaale oo baaxad leh haddii aan si deg deg ah wax looga qaban aqoon-yahan bartay cilmiga beeraha kana mid ah beeraleyda degmada jowhar cabdiraxmaan ibraahim xasan ayaa ugu baaqay beeraleyda inay ka hortagaan cayayaanada dhibaateeya dalagga yaanyada
waxay muhiim u tahay geedka sababto ah haddaan laga kontrolin cooska wuxuu la qaybsan karaa nafaqadii iyo biyihii iyo qoraxda walaahis waa inta badan waxyaabaha saameeya ama cudurada ku dhaca bestiska waxyaabaha bestiska ee ku dhaca yaanyada waxaa kamid ah insecti loo yaqaano american bolwom marka uu yahay larval stage marxalada gunugunow ee rojoorka u yaqaanaan inta badan waa brown waa kafeexigeen waaye ama binti waaye ama green cagaar toos ah waaye kalarkiisa marxalada heerka hanaad ee uu taagan yahay waa marxalada ugu khatarta badan yahay u geysto burburka ugu badan fruitiska yaanyada ama miraha yaanyada ayuu saameeyaa ugxaan ayuu dhigaa markuu yaryahay tan kadibna waxuu iska bedelaan laarva ayagoo dilaac sameynayo cudurada kale insectiyada kaleente xayaanada kale ee besiska yaanyada ku dhaca waxaa kamid ah cadwamka oo kale waxaa kamid ah qoraanjada loo yaqaano redspaderka kamida waxaa kamida maydka kamida iyo wixii lamida nimatoodka xitaa qayb ayay ka yihiin bestis ku dhaca cudurada sida lagu xakameyn karaa marka insectiyadan ama cayaanada ku dhaca yaanyada ayaan kore kusoo sheegay inta badan waxaa lagu xakameyn karaa iyadoo la isticmaalay insecticide insecticide la isticmaalayo waxaa kamid ah occasion star oo kale equestionista laba boqol isiyaa la isticmaalaya sidoo kale waxaa la isticmaalaya escort sagaal iyo toban isi lexus ayaa la isticmaalaya labo laba kun afar laba boqol afartiyo todoba isiyaa la isticmaalaya kingscot ayaa la isticmaalaya elite conton isi an pentagon conton isi ayaa la isticmaalaya dhammaan waxyaabahan waa sumankan oo idin waa kuba la heli karo kaas wuxuu ah
dalagga yaanyada waa mid ka mid ah dalagyada loogu isticmaalka badan yahay haddii aan lagu dadaalin ilaalintiisa iyo nadaafadiisa waxaa cunaya cayayaanka waxaana ka dhalanaysa khasaare dhaqaale oo baaxad leh